kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaatan u dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeena yaamuuraha islaamka xogayaha arrimaha gudaha britain ayaa toddobaadkan ka digtay in khatarta ka iman karta argagixisada britain ay kordhayso iyada oo soo bandhigtay qorshayaal ay sheegtay in ay kaga hortegayso qorshayaashaasi ay sheegtay xogayaha arrimaha dibadda britain suela braveman ayay ku tilmaantay istaraatiijiyadda ka hortaga argagixisada ay u aqoonsan tahay islaamiyiinta ku sugan britain dhexdeeda taasoo ka dhigan ayay tidhi saddex meelood waxa kale oo ay sheegtay inay tiknolojiyaddu khatarta argagixisada ugu weyn tahay dowladdu waxa ay cusboonaysiisay qorshahan kaasoo qeexaya sida ay dowladdu uga fal celiso khataraha ama xaaladaha degdega ah markii ugu horeysay muddo shan sano ah ayay ku sheegtay khudbada ay jeedinaysay xogayaha ayaa markii ay hadalkan jeedinaysay ku sugnayd goob ku taalla westminster oo ay joogeen dad hore uga badbaaday weeraro argagixiso hadalkan ay xogayaha britain jeedisay oo lagu qoray warbaahinta dalkana saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa mujtamaca muslimiinta ah ee ku nool dalkan britain su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer axmed warsame abtidoon oo ah falanqeeyo degan magaalada shafil ee dalka britain runtii hadalka xogayaha arrimaha gudaha ingiriiska kasoo yeeray waa hadal runtii dhiila xambaarsan waa hadal runtii indhaha dadka ingiriiska ah ama dadka ku nool boqortooyada ingiriiska indhahooda ku soo jeedinaya muslimiinta kana sii jeedinaya nolosha adag ee uu dalkaanu galay caafimaad caafimaadka oo runtii aada iyo aad looga dayrinayo dhakhaatiirta aan la helin waqti sugitaanka nhsta la sugayo ay aada u dheeraatay maceeshada cirka u kacday runtii iyo nolol xumada ku soo korortay oo mujtamacan saameyn ballaaran ku yeelatay ayay magaranaysaa ka sii jeedinaysaa iyadoo ku soo jeedinaysa maaragtay dadka muslimiinta ah ee dalkan ku nool oo runtii ah dadka maaragtay dabaqada ugu hooseysa ah iska xamaalata u badan aan hataa dabaqada labaad aan gaaraynin in maaragtay haddana colaad loo abuuro la yidhaahdo khataray ummaddan ku yihiin noloshooda iyo amnigooda iyo ayay khatar ku yihiin la yidhaahdo hadalkaas waa hadal aad iyo aad khatartiisa u leh oo runtii loo rabo in dadka muslimiinta ka gaashaantaan weliba inay ka soo yeero hadalladaasi afka xogeyaha arrimaha gudaha waa arrin halis halis weyn ku ah dadka islaamka ee dalkan degan ma habboon tahay haddaba in hadalkan oo kor u qaadi kara cunsuriyadda ka dhanka ah muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay britain inay ururada muslimiintu ka falceliyaan waa kan mar kale injineer axmed runtii waxaa loo baahan yahay in falcelin laga sameeyo hadallada ka soo yeera xogeyaha ugu horeyn horta waa in wacyigelin laga sameeyaa communityda islaamka ah masaajidyada iyo meelaha la isugu yimaado ay ka hadlaan halista ay arrintan yeelan karto waa inay magaranaysaa dowladda qeybaha kala duwan ee dowladda ay xiriiro la sameeyaan waa in haddana digtoonaan la galaa oo meel kastoo la joogaba laga digtoon yahay waxyaabaha runtii dhibka u keeni kara taas ayaa horta ugu muhiimsan oo falcelin oo laga samayn karaa iyo iyadoo maaragtay runtii xataa diimaha kale iyo lala sameeyo iyagana xiriiro lala sameeyo marka waa muhiim in magaranaysaa layska wacyigeliya arrintaas soo korortay khaasatanna dowladda lala sameeya xiriir lagana codsadaa in la macneeyo hadalka xogeyaha waxa ujeedadaisu ay tahay iyo maaragtay loona sheegaa halista u yeelan karo xogeyaha arrimaha gudaha ee britain ayaa waxa kale oo ay xaqiijisay in guud ahaan argagixisinimada kooxaha islaamku ay tahay nooca ugu badan ee argagixisada gudaha britain xogeyaha ayaa waxa kale oo ay sheegtay in argagixisada la xidhiidha mandaqada waqooyiga ireland ay weli khatar weyn tahay inkasta oo bay tiri guulo waaweyn la gaadhay labaatankii sannadood ee u dambeeyey intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo injineer maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay jimco wanaagsan